Xilliyada badh-xiranka ah ayaa waxaa saameyn xooggan kala kulma boqolaal ka mid ah dadka ku tiirsan wax soo saarka badda sida kalluumaysatada, kuwaasi oo aan ku dhiiranaynin in ay ka soo jallaabtaan gunta hoose ee badda maadaama ay baddu sameynayso mowjado dabaylo ah kuwaasi oo khatar ku ah kalluumaysatada. Magaalxebeedka Kismaayo, xarunta gobolka Jubbada Hoose, ayaa ka mid ah meelaha laga dareemayo saameynta dabaylaha iyadoo uu yaraaday isla markaana sare u kacay qiimaha kalluunka. Faadumo Magan Cabdi, oo ka mid ah ganacsatada kalluunka Kismaayo, ayaa ka warbixisay saameynta ay ganacsigeeda ku yeesheen dabayluhu.
Waxaan ka shaqeeyaa suuqa kalluunka ee Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo. Alxamdulillaah, suuqii iyo kalluunkii haddaan ka hadlo waayadan dabeelo oo aad iyo aad u baaxad lahaana saameeyey. Alxamdulillaah, saasay tahayna eber ma taagnin oo suuqii dhaqdhaqaaq uu leeyahay. inkastoo heerka ugu sarreeya uu gaaray kiiladii shan doolar jeedarka malaaqareedka afar doolar hadda saaka saddex doolar uu marayaa alxamdulilaah ilaaha mahaddaas iska leh waa ku nimcaysannahay marka alxamdulilaah waxa waaye dabeesha wax iska dhammaanaya waaye marka inkastoo aan laga maarmin baddina oo magaalada dhan ama nawaaxigeeda ay ku tiirsan yihiin kalluunkaas oo aad iyo aadna ay dadka hadda hilibka iyo kalluunka waxay aad iyo aad u danaynayaan kalluunka marka saas awgeeda waxaa la dhihi jiray aan looga istaagi karin badda oo dadka qaarkood nolol maalmeedkoodaaba ku tiirsanba annagana suuqiyaan u joognaa waa ku sugaynaa waa la isku dul noolyahay ade alxamdulilaah